wafdi uu hogaaminayo ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdibare ayaa gaaray magaalada beledweyn ee xarunta gobolka hiiraan waxaana halkaasi kusoo dhoweeyey madaxda gobolka hiiraan iyo sidoo kale kuwa maamulka hirshabelle ra-isul wasaaraha ayaa halkaasi hadal ka jeediyey waxaana uu sheegay in dowladda soomaaliya ay garab istaagan tahay dadka reer hiiraan ee dagaalka ka dhankay al-shabaab ka waday waayadii ugu dambeysay meelo ka mid a gobolkaasi hiiraan xuseen xasan dhaqane ayaa warbixin arrintan la xiriirta soo diray
ujeedka socdaalka ra-iisul wasaare xamse uu maanta kusoo gaaray magaalada beledweyne ayaa waxa uu ku sheegay dardargelinta howlgallada ka dhanka kooxda al-shabaab ee ka soconaya gobolka hiiraan oo ay wadaan dadka deegaanka oo kaashanaya ciidamada dowladda ra-iisul wasaaraha ayaa kormeeray goobihii ku burburay qaraxyadii saddexdii bishan ka dhacay magaalada beledweyne maanta waxaan imid magaalada beledweyne aanoo safar waddanka uga maqnaa aan runtii ku doortay inaan uga bilaabo ayada dhowr arrimood oo marka koowaad inay tahay magaaladii ay ka bilaabatay dhuxusha ama dhimisha dibixoraynta iyo dulmidiidka dadka soomaaliyeed marka labaad oo runtii taa darteed arrintaa darteed iyo in dadka soomaaliyeed dulmiga laga dulqaado ay argagixisadu ama khawaarijtu ay u beegsatay magaaladaas oo markii keliya markii yani ugu horraysay magaaladan si gaara ay u taargetsadaan aan ahayn marar fara badan oo hore dad sharaf leh oo karaamo leh oo aad u qiimo badan oo deegaankan horay ay ugu wada shahiideen tii ugu dambaysayna ay dad fara badan ku shahiideen halkan oo hadda loo jeedo waa magaalada beledweyne dhibaatadii ka dhacday maalinta dhoweyd ee qaraxyada faraha badan ay ka dhacayeen wax kale looma taargetsan ujeedku wuxuu ahaa in la qabjabiyo in loo sheego in ay keligood yihiin in loo sheego in cid garab istaagaysaysan jirin in lagu qasbo in ay ka laabtaan geesinimada iyo la dagaalanka iyo in ay la jihaatamaan oo ay ku jihaadaan khawaarijta
ra-iisul wasaaraha ayaa dadka beledweyne ugu deeqay gurmadyo isugu jira gaadiidka dagaalka gaadiidka gurmadka deg dega deeq raashiin oo loogu talagalay ilaa labaatan kun oo qoys waxaana ra-iisul wasaaraha dhanka kale ugu baaqay jaaliidaha soomaaliyeed beesha caalamka iyo dowlad goboleedyada inay garab istaagaan dadka beledweyne ee qaraxyadu waxyeeladu gaarsiiyeen
nimankii ama khawaarijtii u malaynaysay magaalada beledweyne inay keligeed tahay waxaan u sheegayna inaysan keligeed ahayn marka koowaad beledweyne keligeed ma aha beledweyne dadka soomaaliyeed oo dhan ayaa maga ayaa la jira beledweyne bani aadamka ilaahay abuuray ee miirka qaboo dhan ayaa la jira sidaa darteed waxaan leenahay beledweyne keligeed maaha beledweyne ma niyad jabayso beledweyne jihaadkii ay waday way sii saddex jabaartay haddaba wayna sii saddex jabaaraysaa haddii la yidhahdo wayna sii lix jabaari doontaa dadka soomaaliyeed oo dhan oo ay xukuumadda ugu horraysana ayaga ayay la jiraan dhinac walbana way ka taagan yihiin intaas kadib runtii waxaan rabaa inaan halkan u soo jeediyo dhammaan dadka soomaaliyeed hadday jirto soomaalinimo hadday jirto muslimnimo hadday jirto in wax laysu yahay qof kastoo soomaaliya cid kastoo soomaaliyeed oo aan ka bilaabayo kuwa soomaaliyeed reer banaadir aan ka bilaabayo oo aan ku xojisiinayo reer jubbaland reer south west reer hiiraan ma ahee reer hirshabeelle reer galmudug iyo reer puntland iyo reer somalilan soomaalinimo hadday jirto waxaa laydinka rabaa meeshan in laydinka arkaa la rabaa ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa ku ammaanay dadka gobolka hiiraan sida geesinimada leh oo ay ugu dhiiradeen la dagaalanka kooxda al-shabaab waxaana uu sheegay in micno gaar ah ay u leeyihiin halganka soomaaliya ka socda dadka reer hiiraan haniyad jabina keligiin ma tihidiin waa laydinla joogaa horaa laydinka jiraa gadaalna waa laydinka jiraa labada dhinacna waa laydinka jiraa soomaaliya way xorowday sharaf baad iyo cinwaanaad xorriyadda u tihiin marka waan idin ammaanaynaa guul baana idiin rajaynayaa intii idinka shahiidayna waa shuhado allahu naxariisto inta noola sharaf iyo karaamo iyo qiimo ayay ku joogaan soomaalina ku daysatay halkan waxaa jooga waxay noqotay furuntii dhammaan looga diraya ciidamada meelaha la haysto oo laga xorayn lahaa hadday joogaan kuwa meelo kale u socda oo sii maraya haddii la yidhaahdo kuwo kalena way imaan doonaan aad iyo aad baad u mahadsantihiin waa socdaalkii labaad ee ra-iisul wasaare xamse uu ku yimaada magaalada beledweyne tan iyo markii xilka uu qabtay taasoo muujinaysa ahmiyadda iyo mudnaanta uu ra-iisul wasaaraha iyo xukuumaddiisu siinayaan dagaalka ka dhanka ah kooxda al-shabaab xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne